iyadoo marba marka ka dambaysa ay sii xoogaysanayaan dagaalada u dhexeeya ciidamada mucaaradka ee jabhadda fano iyo askarta dowladda etoobiya islamarkaana ka dhacaya waqooyiga dalka etoobiya ayaa waxaa la soo warinayaa in ciidamada jabhadda mucaaradka ah ay gacanta ku dhigeen magaalo istaraatiiji ah islamarkaana ay kala wareegeen askarta ciidamada etoobiya oo ku sugnaa magaaladaasi warbaahinta taabacsan jabhadda mucaaradka ah ee fano ee dagaalka adag kula jirta dowladda etoobiya ayaa waxa ay tilmaantay in kooxa iyada ka tirsan ay si buuxda ula wareegeen gacanku-haynta magaalada deebta kondar oo ah magaalo istaraatiiji ah muhiimada gaarna ugu fadhisay ciidamada dowladda etoobiya ee laga faramaroojiyey magaaladan muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay askar ka tirsan ciidamada mucaaradka fano oo ku sugan gudaha magaalada ay gacanku-haynteeda la wareegeen waxayna dhacdadan ay ciidamada mucaaradka fano kula wareegeen magaaladan imaanaysaa iyadoo maalmo ka hor jabhadda mucaaradka ee fano ee dagaalka adag kula jirta dowladda etoobiya ay sheegtay inay gacanta ku dhigtay magaalada dabrag oo ka mid ah isla maamulkaasi ahna magaalo muhiim ah oo ay gacanta ku hayeen askarta dowladda etoobiya jabhadda mucaaradka ee fano oo dagaallo adag ay kala dhexayso dowladda etoobiya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay guulo isdabajooga ka sheeganaysay dagaalada ay kula jirto ciidamada dowladda etoobiya iyadoona gacanta ku dhigtay islamarkaana la wareegtay deegaano iyo goobo muhiim ah oo ay gacanta ku hayeen askarta ciidamada etoobiya kuwaas oo ay haatan ka talinayaan islamarkaana ay maamulaan ciidamada mucaaradka ee jabhadda fano waxayna arrintan isfidinta ah ay samaynayso jabhadda mucaaradka ah ee fano ay walwal iyo walaac ku reebtay maamulka addis ababa